magaalada baydhabo ee gobolka baay weliba laka dahafuray barnaamijka waygelinta koorsadowka lamada talaal ee cudurada shubanka iyo fareenka iyo sidoo kale ololaga isku dhafka talaalka jadeecada barnaamijka oo dahafurtay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed weliba ku qeybgalay wasiirka wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha baarlamaanka doctor cali saciid fiqi agaasimaha guud ee wasaaradda iyo madaga hay-adaha w h o iyo unisef wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed sayid axmed cali oo furi barnaamijka waygelinta koorsadowka lamada talaal weliba uuse tilmaamay muhiimada talaaladan arrimaha ka hortaga cudurada caruurteena dhibaatada ba'an ku haya talaalkana looga hortagi karo marka waxaan leeyahay aadaad umahadsantihiin wasaaradda caafimaadka xaqiiqda mudnaanteena iyo waxa aad mudantihiin aaday og tahay mar kastana mudnaantiina iyo ammaantiina ayaan sheegsheegaynaa intaa kadib waxaan rabaa inaan kelmadeyda laba qodob ama laba qaybood oo bulshada ka mid aan toos aan ugu socodsiiyo maadaama waxaan ka hadlayna talaal uu yahay qayb waxay ku socotaa shaqaalaha caafimaadka ee kaambeenada ka shaqayn doono ee arrimahan loo tababaray ee degmo kastoo koonfur galbeed ka mid ah jooga ee kaambeenkan ama talaaladan ay ka bilaaban doonaan waxaa la idin tababaray oo la idin soo xushay oo bulshada qaybaheeda kala duwan laidinka soo xushay in ummadda aad u adeegtaan oo adeegyadii caafimaadka aad gaarsiisaan si gaar ahaan hooyooyinka iyo dhallaankooda inaad u shaqaysaan wixii laydinkugu tababaray ee mas-uuliyadda laydin saaray ee badbaadada nafta bini'aadanka laydinkugu aminay in sidii laydinkugu talgalay aad u fulisaan oo ilaahay subxaana wa tacaala aad uga cabsataan oo meel kasta oo la gaari karo oo adeeggaas caafimaadka la gaarsiin karo talaalkaas la gaarsiin karo oo naf lagu badbaadin karo xitaa mararka qaarkiis waxaa dhici karta in idinka aad halis aad u gashaan marka waxaan rabnaa inaad waajibkaas aad gudataan oo ilaahay aad uga cabsataan meel kastoo la gaari kara in talaalkaas aad gaarsiisaan ilmihii cunug kasta aad talaalkaas aad gaarsisaan waxay la micno tahay inaad naftiisii aad ka badbaadiseen cuduradii ku dhici lahaa ilaahay subxaana wa tacaala haddii uu qadarin cumrigiisa uu sii dheeraado uu sii noolaado uu sii jiro ayaad qayb aad ka qaadanaysaan gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed doctor cali saciid fiqi oo ku hadla sheegay in talaaladan wasub iyo iyaga gulwin aan hoytay shacabka koonfur galbeed
numoniyada waxay ku dhacdaa ilmaha yaryarka sidaan la sheegay oo shanta sano ka yar oo runtii oo bakteriya iyo virus iyo fangiba keeno inkastoo fangiga uu yaryahay gaar ahaan laakiin fangiga wuxuu maaragtay uu ku dhacaa numoniyadaas ilmaha sidaan sheegna i d b oo kale marka sidaas darteed maaragtay runtii muhiim waaye numoniyada in lagala dagaalamo numoniyada haddii kale waxaa waay carruurtaas maarkiino intay way u dhimanayaan mana laga daaweyn karo mar hadduu xaalad xun uu gaaro nin walba waa yaqaanaa sababka maarkino waa organka ugu muhiimsan maaragtay organada ugu muhiimsan ayuu ku jiraa haddii maaragtay sababkii uu dhinto runtii qofkii ma neebsan karo waana dhimanaya marka sidaas darteed numoniyada maaragtay ilmaha waa khatar bay ku tahay waa aragtaan meel kastoo aad joogtaan waxaa maqlaysaan maarkino cunugeeb numoniya ku dhacday marka ka hortagiis oo talaalkaas in la sii waa waajib sidoo kale waddankan shuban badan ayaa ka dhaco shubankaas oo maarkino rotaviruska waxaa ka mid ah rotaviruska infectionkiis sidaas darteed isaga naftiis waxay u baahan tahay carruurtan shubmayso oo tabcaanka noqonayso lala carraayo oo faleebada lagu soo shubaayo maaragtay cunugii tabcaan waa laleeyahay in laga hortago oo sida looga hortagi karna talaalkan maaragtay la siiyo marka waxaan qabaa in runtii degmo kasto waxaan ay ka bilaawdaan dadkii laga dhaadhiciyo ee laisku keeno hooyooyinkii iyo dhallinyaradii ururada dhallinyarada ee kambeyn ahaan loo galo maarkino xaafad xaafad meelaha caruurta yaryarka gaar ahaan caruurta maarkino runtii caafimaadkooda halis yahay xaafadaha i d bska ku nool oo waalidkii waxba haysanin oo maantao dhan cunuga xaaladiisa ay xun tahay ayaa la rabaa in la sameeyo waxaan marka aan maaragtay ku dadaalaynaa in maaragtay degmooyinka aan la hadalno aan dhahno kambeynkan waa muhiim waxaa loo baahan yahay degmo kasta gudoomiye kasta inuu yidhaahdo arrintaas maarkino muhiimada ay iga saaran tahay barnaamijka waygelinta koorsadowka talaalka cudurada shubanka iyo fureenka ee guud ahaan la deersiyey gobolada dalka qaar meel ahaan kale ee dhamuna deersiyi doonaa